iskahorimaad hubaysan ayaa barqanimadii saaka wuxuu ka dhacay deegaanka yaaqbar weyne oo ka tirsan degmada wellaweyn ee gobolka shabeellada hoose wuxuu u dhexeeyey dagaalka ciidamada koonfur galbeed iyo maleeshi beeleed isbaare u taallay deegaanka yaaqbar weyne wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan cabdiqaadir maxamed ayaa sheegay howlgal lagu qaadaya isbaarooyinka inay ka fuliyeen waddada xidhiidhisa burakab iyo wallaweyn islamarkaana ay ku qaadeen laba jidgooyo oo halkaasi yaalay
dagaalka maanta dhacay waa waa og tahay beriyahan waxaan halkan u joognay in laga qaado isbaarooyinkii sharci darada ahaa oo deegaanadan ay dhigteen xildhibaano kamid ah baarlamaanka federaalka iyo baarlamaanka hirshabelle ciidankii isbaarada laga qaadayo oo maleeshiyaadka ahaa waxay soo weerareen ciidankii booliska gaarka ahaa oo hoolihiisi amni sugidda ah ka waday wadadan dheer waana runtii de ciidan dad soo weeraray ay ahaayeen waana la iska dhiciyey deegaanadii isbaarada loogu talagalay in laga qaadana waa laga qaaday waa gartay marka khasaaraha ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay hadda khasaaro ma jiro innaga waxaa naga dhaawacantay laba wiil ilaah ha caafiyo waa dhaawac fudud ayagana hal dhaawac ahaan kasoo qabanay dhaawacyadooda kale waa qaateen waa gartay marka ma la qaaday isbaarooyinkii yaalay deegaankaasi isbaarooyinkii waa la qaaday hadda laba isbaaraa taalay marka waa la qaaday hadda waa lagu guulaystay isbaarooyinkii in deegaanka laga qaado xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa isla sheegay ciidanka koonfur galbeed inay weerar ku soo qaadeen ciidamo macawiisley oo ku sugnaa deegaanka yaaqbarweyne kuwaasi oo la dagaalamayay kooxda al-shabaab nimanka la yidhaahda koonfur galbeed oo la dagaalanka shabaab aan raalli ka ahayn oo muxuu ahaayeen ciidankii macaawisleyda ee duufaanta sheekh xasan barsane weerar ku qaaday oo biryahan oo dhanba diyaarada isku soo daadguraynahay nimankaasa dagaal muxuu ahay dagaal qabiilo hore u joogsadana soo cusboonaysiiyey ciidankii macaawisleyda ee duufaantana weerar ku qaaday dee ilaahay ninkiis guul siiyaba waa waa hadda dagaalka wuu socdaa saakii shantiias bilowda ilaa hadda wuu socdaa muxuu ahay saraakiishii oo waxaana horkacaya muxuu ahay qabaa'ilaadka iyo iyo qabiilkan koonfur galbeed islahaysiiyey ayaa horkacooyo de ilaahay ilaahay ha qaboojiyo aniga hadda wax kaloo dhigi kara ma laha siyaasadda dowladda federaalka een ka shaqeeya waxa weeye in muxuu ahay macaawisleyda la dhiirigeliyo ee macaawisleydii oo la weerara ma ayna ahayn tiradana kuma ayna jirin marka koonfur galbeed ma ogolo ma ogolo in muxuu ahay shabaab lala dagaalamo ma ogolo xaaladda deegaanka yaaqbarweyne waa mid degan haatan gaadiidka badeecooyinka ayaa dhibaato xoogan ku qabay jidgooyooyin yaalla inta u dhexaysa degmooyinka burakaba iyo wallaweyn mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo